kuridmarkii isbitaalka degmada baxdaha wajahday baahi dhinig iyo qolalka oo bukaano badan lonwaayo miilo la jiifiya iyo guddiga isbitaalka bilaabeen in si isilaqaanyo ka dhisaan qolal kale si layinshalay yaraayo bukaanada qaarsho oo isdhex jiifana qaybta cusub ee dhismaha ku dareera iyo welibaa booqday midowda dhallinyarada degmada baxda siyoon dhiirigeleen weliba guddiga isbitaalka ku dhugunsidana baahidio si dhallinyaradiion ku qib qaadato maadaama isbitaalka uusu muhiiman iyo nololo bulshada oo dhana waxaana ku mid ay guddiga isbitaalka iyo weliba kuwarbiyana baahida isbitaalka degmada baxda iyoona kabaaqeynti la kula qiib qaada dhammaystirka dhismaha iyo kuwidana oo iyo tabar badani hayna marka xoogaha waxaa keentay in la dhiso meeshaan waa baahi ka jirta qaybtii isbitaalka hadda ka hor noo dhisneed oo yacni siyaas ahaan inuu ku filan waayey dadkii bukaanka ahay jiifkiisii iyo adeegyadii loo baahnaa in lagu qabto inay maaragtay noo saamixi weysay oo macnaha unagu filan waayey sidaa daraaddeed meeshaana guddigu waxay sameeyeen ay bilaabeen dhismahan marka falilah alxamdu xoogaa meelahaas lacag ilaa shan kun camal meelahaas gaaraysa yaa waxaa noo soo diray qolo maaragtay meelahaas dibadda jirta oo maaragtay yurub meelahaas camal nalooga soo diray marka qaybtaasaan kusii bilownay qolo kale ayaduna sidoo kale wax yaroo aan maaragtay ilaa laba kun camal ku dhudhow ay noo soo direen marka kadib deegaankeennan dadka degan oo yacni istaalkan uu adeega baxdo yaa iyagana wax ku darsaday runtii oo ilaa lacag afar kun gaaraysa ay iyagana ku darsadeen marka intaa kadib waxa waaye hadda weli daymaa jira lagu leeyahay dhismaha hadda dhisan waxaa kaloo jirta haddana waa qabyo oo hadda sida ad arkaysaan ayuu mar hadda wax loo haaya ma jiraan weliba hadda dayna lagu sii leeyaho dheeriya albaaba kuma jiraan hoos cagdhig iyo maaragtay mutulaal ma lahan ma yaallo musqulihiisii ma qodna waxa waaye daaqado iyo albaaba kuma jiraan waa saas sidoo kale rinji ma lahan oo ma cadaysna safiita ma saarna marka waxyaalahaasoo idil oo maaragtay ad ilahay kuu roon yahay baahiyadaasuu hadda qabaa dhismahani isbitaalkan baahiya ka jirtay baahidaasu waxay ahayd mid aad iyo aad noo xanuujisay dad ajnabiya oo macnaha iskula jiray hal hool aan aada u fiiri weynay dad muslimiinahoo waxayatay wax ku darsaday iyo annaga deegaanka wixii aan samaynay meeshaan waxa waaye gurigan hoolka aan dhisnay oo aan ugu talagalnay inaan ku kala rarno kusoo kala rarno dadka ajnabiga aho rag iyo dumarahoo jiran oo isdhex yaalla waxay nooga jirta go-day intaan aada u jeedaan qarajaad ma hayno waxaan doonaynaa dadkii awal wax kula baxay ilaahay khayr badan ha siiyo adduuniya qiraba ilaahay maaragtay ha u kunjibaaro waxooda dadka hadda kula bixi doonana intoo kalean ugu ducaynaynaa waxaan doonaynaa marka dadka deegaankan u dhashay iyo wixii muslimiina oo wax ku darsan karaa inay aad iyo aad uga qayb qaataan si dadkaas isdhex yaalla loo soo kala raro weliba isdhex yaallaan meeshii la rabay in lagu kala rarana meeshaanay ahayd noomana dhammaysna sidaasaan ku soo dhawaynaynaa haddii ilaahay idmo oo ku mid ee midooda dhallinyarada degmada baxda iyo weliba usu sheegay intii isbitaalka haddii uusan baahin hoolkii laga shal yaraaye lahaaye iyo matooro soona ka dhiirigeliyey dadka inay walka darsidana si isbitaalka uusan ka adeega bulshada waxaan rabnaa inaan ka warbixinno dhismaha hadda waxaa dhiman hoolkaas waxaa la rabay dadka in lagu kala yareeyo xoogaa ciriiri saa'id aha ka jira marka hoolka waxaa ka dhiman qaybtii koree safiitada cagdhigii daaqadihii albaabadii wixii oo dhan waa ka dhiman yihiin waxaa la rabay in lagu guuro dadka lagu kala yareeyo oo dadka qaar lagu kala yareeyo laakiin intaasaa ka dhiman sidoo kale isbitaalka raajadiisii lama hayo oo ma taalo raajo matoorkiisa matoor weyn kaliyahayaal matoor yar oo bedel ah oo markii maaragta marawaxadaha iyo leyrarka loo baahdo toor yaroo loo shida asagana waa u baahan yahay waxaa kaloo jirta qalabka isbitaalka waxaa waaye qalab gubtay oo xoogaa waxaa jira ayaantaan ciladaysnaa iyada laftirkeeda dhakhtarkaa ka warbixi doona laakiinse waxaan rajaynaynaa in laga qayb qaato intaasoo dhan